madaxweyne ku-xigeenka labaad ee dowlad goboleedka jubbaland ahna guddoomiyaha guddiga dakhliga jubbaland ayaa kulan la qaatay guddiga dakhliga jubbaland isagoo bogaadiyey sida habsamida leh ee ay u socdaan qaadista ah canshuuraha jubbaland
wasaaradda maaliyadda ee horumarinta dhaqaalaha dowladda jubbaland shaqaalaheeda oo dhan uu hogaaminaya wasiirka wasaaradda maaliyadda mudane handel waxaa maanta kormeerkeenna saldhig u ah magaaladana waa soo marnay ukuurgelidda habsami u socodka canshuuraha wadam canshuurta wadamarista ee gaadiidka qorshahaas isaga ah waxaan rabnaa in la xoojiyo la dardargeliyo laga meel dhaliyo hadda waxaan ka soo baxay saaka toddobada ilaa hadda shirkii saraakiisha amniga oo aan isku wacyigelinayna in la dardargeliyo la dhowro la ilaaliyo maxaan ku dhaha sidii arrintaasi looga meel dhali lahaa jenaraalada ilaa saraakiisha safar bay ku maqla shaqay ku maqlaayeen shaqowlay ku maqnaayeen waa soo galeen shalay galab saaka madaxtooyadaan ku shirnay shirka iyo xigana midkaan oo hadda dakhliga waayo oo wasaaradaha maaliyadda iyo gaadiidkaba aan kula shiraayo sideedan haddaan cashuur la bixinin macnaheeda waxaa dowla ma jirto mahan markii ugu horeysay oo madaxweyne ku-xigeenka labaad ee dowlad goboleedka jubbaland uu kulan la qaato guddiga dakhliga jubbaland